haweenka caanaha ku iibiya magaalada berbera ee somalilan ayaa sheegay in nolosha qoysaskooda isbadashay kadib markii ay heleen goob ay ku iibiyaan caanaha iyo tallaagado ay ku kaydsadaan tallaagadahan ayaana wax weyn ka bedelay nadaafadda iyo tayada caanaha oo markii hore saacado yar kaga hallaabi jiray wariyaha v o e da cabdikariin olol oo dhowaan booqday berbere ayaa warbixintan kasoo diray laascaanood
xilli isii horreysay oo aan booqannay magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil ayaan kula kulannay haweenka caanaha ku iibiya oo isbeddel dhanka nolosha ah sameeyey iyadoo loo sameeyey suuq ay caanahooda ku ganacsadaan faadumo guuleed mire oo muddo dheer caanaha ka ganacsanaysa ayaa v o eda xilligaasi oga warrantay shaqadan iyo in tallaagada ay caanaha ku kaydsadaan khasaarahana ay kaga badbaadaan loo sameeyo aad iyo aad baanu ugu wanaaciyey nuugu fiican tahay dee waydinkaa arkaaya inaanu ay fiican tahay oo alaabtii noo taal tallaagadii waa arkaysaan maxay toy misaskii waa arkaysaan annagana hoya dee waana arkaysaan waxaanu nahay konton islaamood lababa waa tallaagad tallaagada waanu ku u mahad celinaynaa aad baan ugu qanacsannahay aad iyo aad baan ugu qanacsannahay hooyo caanihii markii hore dee idinka khasaari jiray tuugta inaga cabbi jirtay waynaga lumi jireen iminka shan bilood afar bilood saddex bilood ay ku jiraan waa dhaydoodii waa naga dhanaani jireen waynaga xumaan jireen waanu qubi jirneen nagama iibsan jirin iminkase waxa weeye saddex bilood way dhaydoodiiood mudda iminkadain la soo lisay
qoyskii iyo noloshii markii caanihii hagaagsanaadeen dakhligii wax ma iska bedeleen dakhligii wuu fiican yahay intaanu guriga soo galnay aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa ugu mahadnaqaynaa cabdishakuurna waxaan leenahay mar labaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba aad baan ugu qanacsanaa hooyo aad iyo aad baan ugu qanacsanaa sidoo kale milga jaamac maxamed bal ka waran tallaagadahan laydiin dhigay waxay ka bedeshay shaqadiinni iyo siday u horumarisay maasha allah tabaarakallah waxaanu fadhinay de horta dhul maxaa dhahday bilaasaxa ah oo maaragtay nadaafadeedu xun tahay aad iyo aad waxaanu helay de aqalka arkaysaa nimcada haddii noomanow yimaadeen haayad kasta hadday dhirto haddaan dawladdeenna maxaa dhahdaye iyo madaxdeennu aanay wanaagsanayn dhammaanaan heleno nooma yimaadeen maasha allah waanu maxaa dhaha u mahad celinaynaa kun jeer halkaanu fadhinay awlaadayda sharabkaan ugu gurnaa caanahaan ugu gurnaa wixii qawee ordaydaydii soo rawaxda waanu siinaa halkaasi ka dhirgaan maasha allah iska tagaa kii qaladaanu ku qadaysiinaa caanihii oo qabow sharaabkii wax kasta aan ugu gurna dayar baa jirtaana tallaagada guriga u olay taasaanu ku dhirga marka hore dee dhibaatooyin baad qabteen ina caanuhu idinka dhanaanaan khasaaro hooyooyinka maqalkii caanaha loo qabsado bal ka war caanaha waxa weeyaan markay laba casho yaaleen waan qubi jir marka barwaaqada ay caanuhu bataan ma garanaysa tobanley aanu saari jiray iska rogada qashinka oo lasoo qubi jiray khasaarahaan ugu goonaan jiray iminkana hadday bil noogu jiraan iyaga yoo nimcaa marna dhaya marna gadhoodha oo u qashoocayaan dadkii aan uu shubayni ayaanu maxaa dhahay ka hella ka shubanna wax khasaaraha oo nagu yimi intii ma jiraan abaartaa dee maxaa dhahay markay yidhahdaane abaarta intaa mooyaane maasha allah waanu ka dheerna ka nimcaysan caanahani caruur baad ka korsataa waxbarasho kaga bixisaa nolol maalmeedka wax ayaan kaga bixiya sakatarigi bay ku jiraan oo lacagaha oo qaaliya maxaa dhahday waxay ku jiraan dugsigii hoose meel mar walba madarisadii oo maxaa dhahday qaaliya hota ugu yara toban doolar ay tahay waxaa waan ka bixinaa intee sanaad caanaha ka ganacsanaysa haa toban sano hoostiisa la fadhida in laga soo xareeyo duruufteeda la daryeelo bay qorshaha koobaad ahaa marlabaadka runtii de waxa weyaan caanaha la iibinaya dee bulshadiibaa iibsanaysa bulshada lafteeda anagoo ka fikiraynaa de caafimaadkeeda iyo koruqaadida faydhowrka magaalada guud ahaan iyo bulshada ku dhaqanba ayay qeyb weyn ka tahay runtii in loo sameeyo goob casriya ayay ahayd oo loo sameeyey oo runtiina lagu xareeyey dhammaanba wixii caanaha dumarkii ku iibin jiray debadda iyo maad aragtay goobaha kulul loo sameeyey dabeedna halkaa lagu xareeyey fasilitiskii ay u baahnaayeen loogu dhammaystiray sida laydhkii maxay ahayd marawaxadihii iyo goobihii waxyaalihii kale u isticmaalayeen iyo tallaagadihii oo runtii dee caanihii markay ka dhanaani jireen ama ay ka xumaan jireen runtii maanta labayo tobanka habeennimo haddaad goobtaa tagto caano freesha baad ugu tegaysaa tallaagadoodii ku jiray nadiifa oo caafimaadka u wanaagsan baad ugu tegaysaa haweenka ayaa waxay lafdhabarta ugu ballaadhanaya deegaanada soomaalida kuwaasoo qiimaha qoysaska inay noloshooda maareeyaan ay tahay mid laga dareemaya suuqyada kala duwan haweenkan magaalada berberaan xilligaasi kula kulanay ayaa noo sheegay in noloshoodu ay isbedeshay sidoo kalena ganacsiga ay ku jireen ay faa'iidahaatan ay ka heleen
aad ayuu u mahadsan yahay cabdikariin olol